cabdulaahi ibraahim muumin oo ah nin xoogsato ah ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ninkan oo dhaawac halis ah soo gaaray ayaa kooxaha hubaysani waxa ay doonayeen inay ka qaataan moobeelka nooca ismaartiga ah oo uu watay waxayna xabad kaga shanaqeen madaxa ilaa garabka waxaana isagoo aan xaaladiisa waxba looga qaban yaalla isbital ku yaalla magaalada muqdisho ehelada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda ninkan dhaawacan iyo sida ay wax u gaareen
oo dartid landiliin waana moobeeladahan wawiinaga eh dartiyoo landili moobeela laka dhacay marka laakiin oo meyle usoo lakarbiyo moobeelyana ku moqonyo walku qaadadi wal dhaci tuugi dhacti tuugi dili madayga waylanku dhaway habad feero waylanku dhaway habad usoo meeliyaalo anka seeni meeliyaa ku qaadani isbitaal madiini jeyni isbitaal madiini markiinu jeynin isbitaalkiin lan oo walwiin wananan ku qobadina malle haddana walma ku qobadi korna meelan ku qaadana naari meele ku qaadani haddana isbitaalaha isbitaalo oo magaalada oo muqdisho gudaha ka dhex yaalaan isbitaalaha oo muqdisho kamid yihiin ayaa sheegni hamiinkiin way hadda way ku jiifadahaya sariir oo boqol doolar eh dad oo masaakiin ahoo meelaha ku qahina iskaana kanti jamaadi haytin way ku adeegidi ma islaama haldaas suuqa tabeelaha ka adeegidi wal qudaar qudaar ee moose iyo asalad salaati iyo idisangidi yal jahan adeegidi haaslo haay walayo ha adeegidi lan idisan jeedo haay meelaan ku horkoy telefoon wana meelaan telefoon la iska dilahay haafadada hamiinka la galahay telefoon noo dhacahay marka telefoonki wiinagi telefoon dartisan ayaa lafoojan burbureen oo habeen ambeeli ciidamada dowladda federaalk oo marna wata dareeska ciidanka marna dhar shacab ah soo xirta ayaa dhac bahsan ka wada magaalada muqdisho waxayna dadka u dilaan moobeel iyo waxyaabo la mid ah